kana waxaanu idinku soo gudbinaynaa c d-gii shanaad wabilaahi towfiiq
ama waxaabu dilayda qofkii dilay mid aan ahayn aw qatala kayra qaatili ama kii dilay mid aan ahayn buu dilay aw qatala ama wuxuu waxu dilay liduxli ljaahiliya jaahiliyada naxligeeda awgii naxligii jaahiliyada daraaddeed iyo tallaa-i buu wax ku dilay isagoon eegin keebaa dil mutaysta iyo keebaan mutaysan iyo keebaa sharci loogu leeyay midnaba aan inagu kiciyaaydi iyo ku rogaaydi ayuu wax ku dilay saddexdaasi ilaahay bay ku kibreenay ka hor yimaadeen cutuwin bacda dalika zaniin waa cutuwi waa qaar kibir badan weeye alcutuw waxa weeye wa adqa annaas ashadduhum tabarudan qofka ugu madax iyo kibir badan weeye xadiidkana waxau tilmaamayaa dilkii inuu si kala fool xun yahay qofka xaramka ilaahay wax ku dila ama qof aan waxba dilin aana u dila ama naxligii jaahiliyadda iyo dagaalkii sokeeye ku ku gala falaayaydaa saddexdaa dilkoodu wuu sii dembi badan yahay waxa ay saddexdaasi dilaan xaalad khaasa weeye marka macnaheedu waxa weeyaan waa la sii cuslaynayaa taqliid dhee waxaa ku jira cuqubo dheeraadahoo maaliya oo qofkan wixii laga qaadi lahaa wax ka badan baa isaga laga qaadaya waayo saddexdaasi baa ti abqadu nnaasi ila allahi talaata saddex ilaahay baa aada ugu cadhooday baa riwaayadaas sheegaysa ka xaramka ku sameeyey dhibaatadan iyo ka jaahiliyadii islaamka dhexdiisa jaahiliyo suuq gelinaya wada iyo qof aan waxba dilin ka aana u dilaya ele ninkaasay isku qorayin wax naga dilay saddexda ah ilaahay baa u cadhooday buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam marka actaa dee waxa weeye qofka xadgudubka badan duxliguna duxlig waa daal yaxa waa cadaawat ljaahiliyati wa ta'ruha adxaal duxuul naxligeeda iyo nacaybshiyaha qabyaaladaynu ku macnayn karnaa waaya jaahiliyaduna waxaa lagu tilmaamaa uun dhaqanka islaamka aan ahayna ka soo horjeeda afa xukma aljaahiliyati yabquun waa xukmu ljaahiliya xamiyata aljaahiliya qur-aanku sida uu tilmaamayo marka saddexdaa dilkoodu aada buu sii adag yaho waa xaraam weeye waman yurid fiihi biilxaajin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim qofka xaramka la doono dulmi cadaab kulul baan dhadhasiin doonaabaa ilahay wi waxaa rabbi uu tilmaamay qofkii aan camalba samaynin xataa rabitaanka laftiisa in lagu ciqaabayo arrinkaa wuuba kasii dardaarmayay maalintuu nebigu xajatulwadaac ummadda la hadlayay xurmada xaramka halkaasuu ku tilmaamayay marka waxay arkay jumhuurulculamaa ku tegeen iyagoo xadiidkan daliishanaya saddexda qof gaar u cayimay in magtoodii ay adag tahay ha aada bay usii adagtahay macnaha xaalado khaasay magtii lasii adkaynayaayoo qofkii ama cuquubo dheeraada ha loogu daro ama magta laftigeedii geeli jabnaa ha la qaaliyeeyo waktigiisii ha la soo dhaweeyo siyaa badan baa loo adkaynaya saddex xaalo waa kuwan aynu marayno midna waa qofka aabbihii dilay ama hooyadii ama awowgii ama ayeydii ama caruurtiisii buu dilay intaasoo dhan waa la adkaynaya adigu xagga cadadkana waa laga adkaynaya manaa xagga kayf tirada waxaan leeyahay tayada geela saddex qaybood unbaa loo qaybin doonaa oo wada qaalaya afar jir iyo shan jir iyo lix jir ayuunbaa geela laga dhigi waa geelooda qaalaya laakiin magtu intii kama badanayso xataa xaaladahan oo kale qofku hadduu khata waxu dilo oo xaramka uu khata wax ugu dilo ama qof aan waxba dilin khata uu dilo ama jaahiliyadii uu dhex galo oo kuwa uu islahaa dil qaar aan ahayn uu dilo meeshuu qofku galay dhiiriga uu galay waa xun marka iyaday khata iyo gef tahay xataa waa la adkaynaya magtu التقليد هو عند الجمهور بقتل الخطأ فقط دون العمد عمد مركز ضروري سكسيات كان وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي وحي لألا أربر أرغو وحرف التنبيه بالإله في علم اللغة هل كألو luqo waliba waa ilaada wax wax lagu soo jeediyo markaad telefoonka ku hadlayso halowdan aad qofkan leedahay macnaheedu waa inaad baraarujiso oo si hadalkaaga u dhagaysto weeye tanna waa noocyo kale alaa bal soo jeesto baraaruga oo ina diyata alkhata'i magta gedka shibha alcamdi magta shibhulcamdiga maa kaana bisawdi waa waxa shaabuugga ku yimaada walcasa iyo usha mi-atun min alibil waa boqol geela arbacuun minhaa arbacuun geela waxaa ka mid a afartan fii butuunihaa caloosheeda ay ku jiraan awlaaduhaa carruurteedii afartan halaaloo rimaya ayaa la bixinayaa inta kalena waa afar jirkii iyo iyo saynu soo arkayna saddex jirkii markaa waa ama waa shan jir iyo afar jir inta kalena ilaan lix jirkii baa maaragtay inta badan marka halkan waxaa xadiidkani uu tilmaamayaa dilka qaybtii koobaad wuxuu ahaa camdigii qaybtana waa qaybtii labaad shibhulcamdi shibhulkhata walcamdi camdi iyo khata ayuu udhaxeeya marka suuradda uu leeyahay iyo tilmaantiisa nebigu waxbuu ka sheego waa ka sawdkiiyo usha wax lagu dila buu sawt waa shaabuuq oo kale casa waa ushii waxaan waxba dilin weeye ayaa qofkii lagu dhuftay meesha lagaga dhuftayna ma aha meel mahalaka ah haddii ushan iyo shaabuuggan iyo meel mahlaka ah oo khatar ah qofka lagaga dhuftay camdi buu noqonayaa masalan uurku jirtoo kalea qofkii lagaga dhuftay ama indhaha ayaa laga dhuftay meelaha dee jilicda sane qofku ka dhimanaya haddii ushii laga gujiyo ama laga dhufto camdi uu yahay laakiin bawdada iyo meelaha garbaha iyo dhinacyada iyo dee meelaan mahlaka ahayn ayaa laga dhuftay ushii markaa camdi noqon maayo waa shibhulcamdi shay baa loola qastay aan waxba dilin noociisan oo kale halkaa marka lagu dhufto marka shibhulcamdigu camdiga wuxuu kala mid yahay xagga magta culus waxaa ku jira afartan halaadoo rimaya soddonka lixdanka kalena waa kuwa kusii xigow afar jir iyo shan jir meelahaas waaya shibhu lcamdi alkhata buu markii hore tilmaamay khaigiibu shibha alcamdi waa khaaa camdiga shabaha tilmaantiisu waa ka qalabkaa la isticmaalay geela ka waajibaana wakaa halkan wuxuu sheekhu u keenayaa magtii inay kala duwan oo shibhulcamdiga uu ka sarreeyo xaggii khataa oo camdiga iyo shibhulcamdigu ay iskaga mid yihiin xagga magta la bixinayo ee shibhulcamdigu wuxuunaanu lahayn uun qisaas isaan lahayn horaynu usoo maraynay ruux dumarahoo dhagax ku tuurtay mid kale oo kaw kaga siisay wayda hal dhagaxun bay la hesho iyadiiyo wixii uurkeediiba way dishay waa kii nebigu xukumay calayhi salaatu wasalaam iyada iyo wixii uurjiifkiiba magteedii waa qadaray وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحويري هذه تن وهذه إيا التاني sawaaun waa isku mid tan iyo tani waa isku mid muxuu tilmaamayaa yacni wuxuu ujeedaa alxinsara faryarada waalibhaama iyo suulka suulka iyo faryarada ayuu labadaba tilmaamay wuxuu yihi labadaa suulka iyo faryarada waa isku mid la isku qabta rawahu lbukhaari xagga magta wali abi daawuuda waxaa u sugnaaday kordhiyeen watirmidi diyat lasaabici sawaa magta faruhu waa isku mid والأسنان سواء ilkuhuna waa isku mid athaniyatu dhooshii waadirs iyo gawskii sawaa waa isku mid walibni xibbaan wuxuu isna kordhiyey riwaayadiisa diyatu asaabici اlyadayn labada gacmood farahooda waarijlayni iyo labada lugood farahooda sawaaءun waa isku mid xagga magta casharatun min alibil waa toban geela likulli isbac usbuc iyo isbac labadaba la odhan karaa far walba likulli isbac far walba waa toban geela diyat ladraaf magtii waynu ka soo baxnaye waa xubnaha iyo magtoodii qaybihii weliba sharcigu uu qadaray waxa xadiidkani uu tilmaamayaa ilkaha iyo faraha qadarka magtoodu tahay waxaa kaloo tilmaamayaa ilka oo dhamina inay siman yihiin fara oo dhamina inay siman yihiin faraha kuwa xoogga weyn iyo kuwa xoogga yar waa isku mid ilkahana kuwa xoogga weyn iyo kuwa xoogga yar waa isku mid oo masalan dee marka faryaro la eego faryaro iyo faadumo fardhaxo iyo burdiso iyo surgamar soomahe daaf carabigana waa khinsar binsar wusta sabaaba irham khinsar waa tan yare faryarada binsarna waa taa faadumada ku xig fardhaxaduna waa wusta eeg waa isku midun luqadii wusta waa tii dhexe innagana waaba fardhaxa un murdiso sabaabana waa la yidhaha afcarabiga ibhaamna waa suulka marka qofka haddii la yidhaahdo caqliahana ku yar wado wuxuu odhanayaa wallaahi suulka iyo isuma dhigmaan malaha way kala xoog badan yihin iyo fariya dabcan way kala xoog badan yihin laakiin fari waa far unbu sharcigu ka taagan yahi fari waa far hawshay qabato suulku ma qaban karo waxun bay qabataa aanu suulku qaban karayn meel bay gaadhaa aanu suulku gaari karayn marka haba u dhigmo marka wax la qaadayo afarta kale ayuu culayska isagu la hayaa laakiin nebigu saasuu tilmaamay calayhi salaam diyat lasaabici sawa diyat lasnaani sawa marka saniyaduna waa ilkaha oo sanaaya iyo arubaaciyaat rubaaciyaatku waa foolasha sanayaaguna waa waxa weeyaan halaha la ydhaha dhoolaha anyaabtuna waa macyaha gawsuhuna waa abraar iyaga oo abraasta gawsahaas sii qaybsamayo nawaajid iyo dawaaxin bay usii qaybsamayaan oo nawa macnaha waa isku wada abraas horta waa isla wada gawso laakiin qaybahan soo horeeya waa nawaajid siduu xadiidku ahaa xataa badat nawaajidu nebigu wuu qoslay ilaa ilkihiis gawsihiisan hore soo baxeenba dawaaxiintuna waa kuwa bartanka ee qofka raabs waa ridqayaasha qofka raabsigiisa isdhabarka u ah marka gawsna waa gaws adigu ilig waa iliguun noloshan yare aada daciifsanaysa iyo gawskaa weyna ridqaha ah waa isku mid waxaa kaloo isku mid a faraha gacmaha iyo faraha cagaha oo caqligu waaba laga yaabaa inuu idhahdo war malaha waxa shaqo badan farahan gacmaha kuwan kale wuunoo la iskaga yar socdaa une socodkuma yar taageeraanay armay muhimaddu kuwan gacmaha un tahay buu qofku sawirkiisu waa kii cali lahaa low kaana diinu bira'yi lakaana asfalu lkufi wlaa bilmasx diintu hadday caqli tahay dee kufka in xaggiisa hoose la masaxay laakiin xagga saraa waajiba marka sidan oo kale faraha cagaha iyo farahan gacmaha ee hawsha badani waa isku mid uun oo toban geelahun waa raggii baa laga hadlaya dumarkana waynu arkay intaa barhkeedu adirf asinu daaxina yudkar wa yu'anas jamcu abraas buruus waaya alyadaani fiihimaa casharatu asaabic marka qofka haddii intaa cumaacumta la jaro iyo haddii faraha hore la rifo way isu tegaysaa un magtooda waxaa ka yaro duwanuun xagga ilkaha laba qaybood sidaynu xalayba soo baraarujinnay iligii qofku ilmaha yar iligcaanoodki ee wax aan weli ka dhicin intaan weli il- ilka dhacsanin haddii laga rido kaa xaaladiisu waa gaar shanta wuu ka yaraanaya halaal oo xukuumo arshi muqadara lama gaadhsiiyaa la idhahdaaoo shanta halaal way ka yaraan doonaan waxa labaadoo isaguna ka duwan iliga zaa'idka ah labiyo soddonkiisii iligba ilka badana weeye oo qaar ka dheeraada buu leeyahy midunba alla ku salligo kuwii dheeraadkahaa buu ka riday isaguna wuu ka yaraanayaa shantii wax yar baa laga soo qaaday iligu haddii uu caafimaad qabay haddii uu ilig dee dhintay ahaa ama wax qabana dee magtiisii way dhinmi ilaa waa qiimayna labiyo soddonkaa ilig shanun baa lagu dhufan waa imise boqol iyo lixdan farihiina dee haddii qofkii tobankiisii farood labaatankii farood iyagana wuxuuna loogu dhufan toban laba boqol halkaasay ka socon min nicam illaahi tacaala wey nicmooyinka ilaahay baa halkaasa muuqanaya umama dhigma adduunka laga qadaraya qofkii bani aadamkaa markii hore ilaahay wuxuu u sameeyey markii uurka ku jiray meeluu wax ka cabo xundhurtaa dabeetana wuu soo dhashayoo xundhurtii kolkii laga jaray ayaa mid naas la idhaaba ilaahay u irmaaneeyey ila haddii naaska laga guriyo waxaa laga soo horjeedaa qorshe ilaahay isagoo caana leh haddii laga guriyo meel ilaahay irmaaneeyey baad ku duushay adigii absaaqad baad xidhay naaskaas sidii uu jaqayey laba sano markii uu gaadhay mise ilka uu wax ku raafsadaabaa buu leeyahay haddana oo waa kan bilaabay dadkii inuu wax la cuno saas ayaa ilaahay arrinkiisa u tiiriyay insaanka marka meelahaa kafarageliya waxaasaa lagu xukumay qaala bnu lqayim fi miftaaxi daari sacaada zayana subxaanahu lfam min alasnaan afkii ilaahay ilkuu ku qurxiyey ilkahan aad adugu dhooshan iyo gawskan midibo dhan buu ku wanaagsan yahay gawskuna cunaduu ku wanaagsan yahay dhoolaha iyo foolashuna quruxda hiya jamaalun lahu waziina qofkii way qurxinayaan ilkuhu qofka dee waayey ilkaha ama laga riday ama odayga ay ka dhaceen marka u horaysaba muuqaalkiisaaba dee cajiibaba afkiibaa daqash noqonaya o isku dubaya marka uhoraysaba intaan horta wax cunaba la wa biha qiwaamu lcabdi wagidaau qofka cunadiisii baa ku taagan wa jacala bacdaha arxaa liax waa dhagax ridibkii qaarkood bacduha aalat lqadci qaarkoodna waa miishaarta fa axkama usuulaha wa xadada ru'uusaha markaasuu dabeetana midiba midka u goosashada uga sii toolmoon yahay buu ka miisaan badan yahay sida micidoo kale afkoodiibuu safeeyey midabkoodiibuu caddeeyey waa kaasoo dee qofka mutakhasiska ku ah ilkaha ayaa nicmadooda aada u dareemaye xataa qaybtan kore ee dheeha ilaahay uu mariyey ba cajaa'iba oo haddii dheehaasoo quri iliga uu ka kaco oo uu ka qoonmo horey buu ka dhimanayaa rinjiga ilaahay uu mariyee sare ayaa ahlu isbeshal isaguna waxa uu ka dhigay mid sufuufteedu ay sidaa isugu siban tahay oo iswada leeg oo isxejinaysa wa min nicam illah وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم رافعه وإليذا تصريح حديث كونه مرفوع إلى الرسول قال وحوري من تض من تض من تضبب قفك استختر قرية اسقر نختر بالنغضي سقون هين ولم يكن بالطب معروفا دفتر لمن لقما أقول فأصاب نفسا قف دلي famaa duunaha iyo wax ka hooseeyo qoon buu geystay fa huwa daaminun dee wuu magdhabaya akhrajahu daara qudniy wasaxaxahu alxaakim wa huwa cinda abi daawuud waannasaa'i wagayrihima ilaa ana man arsamahu aqwaa qofka mursalka ka dhigay ayaa aqwaa ka xoog badan miman wasala cidda xidhiidhisay waa mursal iyo waa mawsuul baa la isku khilaafay buuhi xadiidka marlayba macnaha uu ka hadlayaa mid saxa wey mursalka badee qaarkood ba aimada in fara badan baa daliishata waxtaja maalikum bihi waaxmadu kada abuu xaniifata almu'ayadu la saddexda imaamba waa daliishadeen shaafici un mooyaane shaafici baa kala qaaday mursalka oo qayb marka adigu waa mursal dee mursalka laftiisu fii cilmi listilaax hadduu helo muqawiyaat waxyaabo xoojiya wuxuu noqdaa wax la daliishan karo alisnaadu walirsaalu walqiyaasu walintishaaru camalu asaasi haddii isnaad kale uu helo ama mursal kale uu helo ama muntashir uu noqdo waa waxyaabaha muqawiyaat lilmursal ee lagu daliishan karo macnaa sheekhu cilmigii istilaaxana qayb buu ka wadaa maadaama xadiidka daliishigiisu qayb iyo takhriijka uu ku xidhan yahay qaybna axkaamta labadiiba isku barbarooba dee xukumkiibaa xadiid sugan lagu salaynaya tadababa waxa weeye tafacaladaa la idhahdaa haddii maadadaa uu qofku kala sarbaxo waa isqor wey aan sax ahayn ha masalan tasanaca iyo tashayaka iyo tadafala iyo tadafala cala almaa'ida xeedhadii unbuu kusoo baarkin gareeyay iyadoon meesha looga yeedhinba ama tashayaka sheekh buu iska dhigay isagoon ahayn ama tadababa is maan isagoo aan tabiib ahayn buu dhakhtar iska dhigay qofka noocaasa isqoraya cilmiga dhakhtarnimada aan macruufna ku ahaynee qof dila ama wax ka sokeeyaba geysta isagaa magnabaya kolba meel baynu gelaynaa baab baabkii qudha baabkii qoomaha baabkii mas-uuliyaadkaynu gelaynaa mas-uuliyaadka goormaa qof wax lagu magdhabi karaa goormaase wixii loo sheegtay ay ka dhici karaan ayaa dadka had iyo jeer tallaabooyinka qaadaya ee faragelinaya qofka bani aadamka ah ee wax ka qabanaya saanica ah goormuu magdhaba goormaanuse magdhabin halkaasaynu gallay wixii dhacay oo cidigeysata wey waa qof yidhi waxbaan dhakhtarinaya lagumana aqoonin oo muu baabkan isaga ah imikuu yoolbaad yahay uu inagu bilaabay waa ku barbarad laguma aqoonin wixii uu geystaa waa lagu leeyahy ficilkiisuna waa xaaraan qaxwaha uu ku qaatayna waa xaaraan inta laaba laga qaadana way tahay ilaa intuu wax barana inta ka horraysa inaanu gelin weyn wa acdamu min hada kulli taa waxaba ka sii daran yuqaasu cala ddicaai dibi biljahli kullu man yadaciihi kullu camalin yadaciihi linsaan aw sumcatin yunsabu ilayha wahuwa laa yuxsinu dalik uma yufsidu cala annaasi amwaalahum cilmiga dhakhtarnimada waxaa lamida farsamo kasta oonu qofku garanaynin hadduu yidhaahdo waan aqaanaa oo uu isqoro injineer baan ahay buu ihi ustaad baan ahay nijaar baan ahay dhakhtar baan ahay k k isku wada darune macnaha nuurkii riwaayadda maarata idaacaddii wax ka bixi jiray ohan jiray afartan shaqaan aqaana ilaa dayuuraddan kicin karaya afartanka shaqo kolba kaa keentaba waan wadigo soomaalida waxa ku adag ma garanaya waxaa dadna ilaa uu indhaha ka ridayo uu wadaya marka waa arrin wana aan wanaagsanayn qofka bani aadamka xoolihiisana inaad ku qaadato weeye aqoon aada leedahay ama aqoon aada leedaha waa inaad dhaafsataa laakiin haddii aad ka iibiso waxaanad garanayn macnaheedu waa maxay dee waxaad ka iibisay waad qishtayo wax aan foojary aanaad ka iibisay alaab dhacda adoo ka iibiyey unbay la mid tahay aqoon aanad garanayn adoo ka iibiyey way ka daran tahay ba dee ya aqoon aanad lahayn baad ka iibisay alaab dhacday way ka daran tahay waad khasaaraysa qofka in allaha yuxibu axadakum idaa camila camala an yudqinahu nebigu wuxu uhi ilaahay wuu jecel yahay miskiin marka uu shaqo qabanayo inuu qurxiyo shaqo wanaag si fiican u qaban karan waa inuu galaa qof ama dawlad u qabo ama shirkad u qabo ama shaksi u qabo wixii aqoonaad iibinayso waa inaad si fiican u taqaano haddii kale waa inaad tidhaahdaa waa la igaga wanaagsan yahaye hebel u tag waa inaad tidhaahdaa dad qofka la talisaa oo tilmaantaha cawarina taa dadku hadda iskama fiirsadaane ogow xaggaa dadku ma eegaan qof laga yaabo inuu ka xalaal miiran lahaa lacagta ayaa haddii xirfadda wax laga weydiiyo xirfadda uu yaqaano aan ka xalaal miiranayn ee odhanaya waan ku fillaha taasaad sheegaysaa waan garanaya waxaa ka sii daran qofka cilmi sharci oona aqoon u lahayn sheegta isagoo ama hebel ku dayanaya ama isagana xinwado yidhaahdo qudhigaygu dee anna sheekh baan ah ee meel jar ka tuura kaasaaba kasii daran bu ku yihi وهذه فتوى حول الموضوع صادرة من مفتي الديار أدو ساسوية علم الدين دي علم الدنيا قفك إنه كتبية ما هدانو قرنين هدانو قرنين وعيرادا علمه من تشدى قبل أوانه فقد تشدى لهوانه من تشدى من تشدر qabla awaani faqad tasaddaa lihawaani waktigeedii iyadoon u gaadhin qofka u banbaxa aqoon faqad tasaddaa lihawaani wuxuu u banbaxay inuu dee muhaan noqdo la dullaysto dulligiisii unbuu u banbaxay macnaha fashilaad buu u banbaxay qof aqoon aanu garanaynin isu taagay wuxuu isu taagay siduu u fashilmi lahaa un waa lagu jeesjeesi un qofkii markaa ila fashalkiisii baa soo baxaya waa xaqiiqo jirta wey halkaasaa dabeetana uu kasii yaro hadlayo mas-uuliyaadka goorta qofka uu qaadi karo dhakhtarka iyo darawalka ayuu halkaasi yaro wadwadaya waxa uu kusoo ururiyey darawalkii iyo dhakhtarkiiba marka uu xadgudub iyo gaboodfal sameeyo ayuunbaa lagu yeelanayaa wixii uu geystay sida hadduu direefar xariifa yahay wixii la gudbanaa gaariga ka qabashadiisa hadday tahay iska ilaalinta dadka iyo steerinka hagaajintiisa iyo dreega iyo taayirada iyo saliidaha iyo xawaaraha iyo waxaasoo dhanna si caadiya u yahay oo wax xadgudubana aanu samayn gabadfalna aanu samayn wixii ku dhinta ama dushiisa ha ahaado ama dabadiisa ha ahaado markaa lagu yeelan maayo xadgudub iyo gabadfal haddaanu samayn darawalka mar walba laguma yeesho sida dadkeenu yahay dadkeennu waxa weeye gaadhigaaga ma ku dhintay uun ama ha taagnaado ama ha socdo ma ku dhinto gaadhiga ma lahayduun ha waan lahaa dee iska dhig haddii kale waanu ku dili markay u sahlan tahay waxa weye gaadhigaagu bixi maayo marka waxay kalifaysaa inaan darawalkii waxbaba la weydiine kii miskiinkaha gaadhiga lahaa xataa meel bay iska jooga isagu ayuubaaba laga qaadayaa magtii oo laleeya isagaa dee xoolo leh laba eego xalaal iyo xaraankeebay waxa wey dee ka xoolaali waa kan darawalka qaraxa maxaanu ka guraynaa war maaha kanaa waday oo ninka dilay weligiiba ha wado wuu faramadhan yahay ama gaarigaanu qaadanayna ama makta bixi markay u sahlantahay kala qaybsada dee oo ku heshiiya meeshu waa meel waarate wey marka baabulqabaa'il iyo baabulqaanuun labadaa shaara injirtale marka la gashado dadku u cadhoobaya waa xaqiiqo jirta wey shaarka qaanuunka iyo shaarka qabiilka labada lagu cadhoobay shaarkii sharciga ilaahay bay iska bixiyeen ee nadalka iyo nuurka ay ku yeelan lahaayeen marka sidaasaa tacaddigaa markuu sameeyo wey tacaddi qofkani ma sameeyey gaboodfal iyo xadgudub ma sameeyey qiimaynteeduna caalimkee u taallaa qofka sharciga islaamka aqoonta leba u taallaa mid qaanuun yaqaanah iyo mid odayo toona uma taallo dee qofku wuxuu wax qiimeeyaa markuu garanayo dee kii dabiibka ahna waa kaasii wadwaloo qofku aqoon aanu lahayn hadduu wax ku dawaynayo waa loo qabsanaya laakiin kii aqoonta yaqaanay ee si fiican u garanayay kan dhaqanka iyo kan kaleba isaga goormuu magdhabaya wuxuu magdhabaya dee markuu xadgudbo ama gaboodfal sameeyo gaboodfalka iyo xadgudubku de waa laba arrimood oo jiro macnaha waa inuu si toosa u socdaabay sharciga iyo nidaamka uu leeyahay iyo ixtiyaadaadka iyo dadaalka uu leeyahay nidaamkan daaweyntu inuu ku socdaabay laakiin hadduu gaboodfal sameeyo oo qofkan waxyaabo ay ahayd in loo qabto ayaan u qabanin tana waxay cudurrada qaarkood in laga baadho intaan qaliinka la samaynin muu samaynin dabeetana qofkii khatar buu galay uu ku dhintay ama waxbaa soo gaadhay dee gaboodfal buu sameeyey inuu cudurkan baadhaabay intaanu qaliinka gaadhin qofkii isagiiba meel qalaya meeshii buka bogtay meelaan ahayn bay bindidiisii u tallawday dee waa gabo waa waa xadgudub weyn yaa kuu diray halkaa kale waad ka ilaalisa haddaad aqoon leed mas-uuliyadaha saas oo kalea loo qiimaynaya oo xaaladaha qaarna wuu magdhabaa xaaladaha qaarna waa magdhabayo hadii laakiin qofkii isagiioo sidii caadiga ahayd u socda aan dadaalkii sameeyey qaliinka halkii loogu talagalay u qalay sidii u fiicnayd u qalay aafa timaado oo qofkii dhibaato kale ay ku timaado ama saraayo waa waktiyada aan waxba lagu yeelanayn macnaheedu waxay ku soo ururaysaa waa sidii darawalkoo kale oo isagana xaaladaha xadgudub jirun baa lagu yeeshaa ama gabaadfal waaya daaweyntiina dee waa noocaasoo kale un kiniinadii la qorayo kiniinada qofka uu qorayo iyadana waa noocaa baarkeeda xawaadisu sayaaraat marka inahaasi baa markaasi baa laga sii wadadaya وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحول في المواضح موضحوين كي وحكا واجبه خمس خمس شنشل من الإبل جيلة لف عطينتي وشنشل لف عطا تراش رواه أحمد والأربعة وزاد أحمد أحمد وحو كردي والأصابع الصواء فروه اسكمي كلهن عشر عشر waa toban toban min alibil geela ah toban toban geela ah saxaxahu ibnu khusayma oo ibnu jalaal xadiidku waa xasan iyo saxiix labadaa la yidhi qoladhama daciif waxa uu tilmaamayaa nabarada qadaran waxaa ka mida nabarka laftu ay caddaato shay-un waadix waa shay cad muudixatun awdaxa yuudixu muudix muudixa waa dhaawicii lafta caddeeye wey lafaha oo dhan maaha waa lafaha wejiga iyo madaxa intaa jumjumada intaa madaxa ilaa adu gafuurka lafaha wejiga iyo madaxa haddii uu qofkii cadki dhammaado wey lafahan kale ee feedhaha iyo boodyaha iyo iyagu ma qadarne waa xukuumooyin qaadigaa qiimaynaya shanshan wey mar haddii sharcigu qadaray weynaanteeda iyo yaraanteedu isma khilaafsana waa isku midun cajaa'ibta sharcigay ka midta hoosun baa loo eegaya hoos hoos waa in irbadda un loogu eegaa marka haddii cadku dhammaaday ama maxaarka dabadiisa ha ahaato in la eg ama ha ahaato soddon qodob oo isku xidhiidh waa isku midunoo dee hoosun baa loo eegaya cadkii kol hadduu dhamaada waa isku mid fuqahada waxay tilmaamaan haddii ficilku uu kala duwan yahay ama meeshu kala duwan tahay way kala bayri karaan way tacadudaysa tacadud lmuudixati waljawaa'is jaa-ifooyinka iyo muudixaduba waxay tacadudi kartaa haddii ficil faacilka iyo makaanku uu isbedelo kala duwan yahay macnaha sababtana way sheegaan saddexdaasay raaciyaan sababta faacilka makaanka waxaynu uga jeedaa masalan faacilkii baa kala duwanoo laba qof baa midina ku dhuftay muudixadan midna muudixa ku xigta de waa loo qaybinaya midna tanuu leeyahy dee midna tan ama nin quraadoo nabar ku dhuftoo nabarkiibaa wejig iyo madaxa isu maray dee waa laba meelood baa kala noqonaysa oo kanna madax baa la idhahdaa kanna weji ama sababtii baa kala duwanoo mar qofka khatabu wax ugu dhuftay marna wuxuu ugu dhuftay camdi meel keliyaba ha ahaatee way tacadudi bay kuleeyihin saasay kutubaha shuraaxda waaya waa waxyaabaha ula yaabi karo qofka aan dee aqoonta masaa'ilka daqiiqa u lahayn jinaayaadkiibaa marka halkan waxaynu ka arkaynaa qofka bani aadamkaa jirkiisiibaa meelana qadarayn tahay oo arshi muqadar ay leedahay wax muqadar ahoo laga qaadayo meelna qiimayn bay u taallaa qofka xukumaya qadaraya ayaa isagoo ilaahaysa la kaashanayao ammaano ku dadaalaya aqoontiisii ammaanada isagoo isticmaalaya ayuu qiimeynaya nuqsaanta uu reebay nabarkaas socodkiisii iyo awoodiisii uu ku reebay iyo dareenkiisi iyo foolxumo wuxuu reebay ayaa lagu marka laleeya hala qiimeeyo annaqsu washayn wax la yidhahdaa la eegaya وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحول عقل أهل الذمة ضد كان هدية جر باني يالده إن لا يالا مكتوب نصف عقل المسلمين مسلمين تمكتوب بركدوي رواه أحمد والأربعة ولفظ أبي داود وحوها دية المعاهد gaalka aynu cahdiga la dhigannay magtiisu nisfu diyati alxur qofka xorta ah magtiisa barhkeed weey waaya weli nasaa-i nasaa-i isaguna wuxuu kordhiyey caqlu lmar'ati gabadha magteedu mithlu caqli rajuli waxay la mid tahay magta ninka oo kale xataa yabluqa jeeroo qoontu ay gaadho athulutha min diyatiha thuluthka magteeda jeeroo la isla gaadhayo markay thuluthka magteeda gaadho way no- waxay noqonaysaa nus inta laakiin thuluthka iyo wixii ka hooseeya ay tahay way ka siman yihiin qoomaha qiimayntoodii iyo qadaridoodii baynu ku soo jirnay imika waxa aynu maraynaa dadkii magta laga qaadayay miyay siman yihiin mise waa kala duwan yihin way kala duwan yihiinoo siyaabo dhowray u kala duwan yihiin xornimo iyo addoonnimo way ku kala duwan yihin oo qofka addoonkaa haddii wax loo geysto waa qiimihiisii uun waa intuu suuqa ka maraya un dee intuu suuqa ka marayay ayuun bay noqonaysa waaya halkeennii hore aan ka wadno way ku kala duwan yihiin dadku xagga xornimada iyo addoonnimada qofkii addoonka ahaa waa qiimihiisii bay nidhi ila waa la iibsadaaye haddii qooni ku dhacdana sayladun baa la leeyahay war intee ka dhimantay qiimihiisii intaasaa ka dhimantay intaa la bixiyo laakiin qofka xortaa dee waa tanaynu sheegayna waxay u kala duwan yihiin gaal iyo islaam oo qofkii gaalkaa xadiidkani waxa uu sheegayaa inuu qayban leeyahay laftiisu gaalkii xabaddu inaga dhaxaysa inu dagaalamayno dee wax ka soo qaadba ma leh oo isagiina waa la dili wixiisii ninka helaana qaniimad buu helay alqaniima iqtanama minh gaalkii kale laakiin ama aynu mucaahad tahay cahdi la dhigana ama dimma min ahli dimma ahlu dimma waxa weeyaan waa qarina dhex degan sidii baaniyaalka oo kale maxkamadeenna ayaa maxkamad u ah cashuur baa laga qaadaa sharcigeennuna wuu dhaqaa maganteennay ku jiraanoo innaga ayaa ilaalina waa muwaadinka labaad buu noo yihi kaasoo kale way ahlu dimuhu dadka noocaasa dee sidaynu ku aada ku aragtayba aayadda ku sugan suuratu nisaa labayo sagaashan wain kaana min qowmin baynakum wa baynahum miihaaqun fadiyatun musallamatun ilaa ahlih hadduu qofka disheena gaalka ahi ka tirsan yahay qolo gaalada ah oo heshiis leediin ama ballan dhigateen xabad joojina magtiisa hala siiyo inkastuu mumin ahaa kaas kii iyaga ka mid ahaa ee cahdiga lahaa iyo kii baaniyaalkaa ina dhex joogay mid walba mag wuu leeyahay muslimka se gaari mayso magtiisaan xadiidkani wuxuu tilmaamayaa in barhkii ay noqo kala barh ay noqonayso waaya rag iyo dumarkii baa yimi raggii iyo dumarkii fuqahadu iyo culimada islaamku laba qowl ayay ku tegeen qowl waa kan imika aynu marayno waxa uu tilmaamayaa ninka iyo gabadha xagga inay ka siman yihiin qoomaha ilaa uluskeeda ay gaadhayso magteeda uluskeeda magteedu waa imisa horta xaggii magta dee nas gaalaa tilmaamayo inay nus tahay calaa nafsi min arajul min diyati rajul inay iyadu magta ninka kala barhkii tahay laakiin xaggii qoonta xaggii qoontu ka warramaya xadiidkani magteedu hadday conton ahay uluskeedu waa imise saddex u qaybi conton lix iyo tobaniyo iyo wax yar weeye dee toddobiyo toban halaad ma dhamme oo lix iyo toban iyo wax qoonta gabadhan la gaadhsiiyey inta qiimaheedu lix iyo toban uu ka yar yahay way wada socdaan oo ninkiiyo iyadu waa iskaga mid haddii lix iyo toban ay ka badato nus bay tegaysa nus ayay tegaysa sele far baa laga jaray maxay sheegaysa fartu intay ahayd dee toban halaad soo mahay ninka gabadhiina waa toban weeye leannahu lix iyo toban way ka yar fartu laba farood baa laga jaray iyadii imisay noqonaysaa labada farood ninka imisay ahaayeen labaatan dee labaatankii lix iyo tobankii way ka badan yihiin huluthu diyatiha hulukii magteeda labaatankii way ka bateen marka dib bay usoo noqonayaan oo toban halaad bay noqonayaan halkaa kolkay arrintu marayso ayaa nin baa wuxuu la hadlay saciid ibnu musayb nin rabiica la odhan jiro ardaydiisa kolkaasaa wuxuu ihi lamaa cadumat musiibatuhaa qalla caqluhaa war yaa saciid war islaantan markay mushkiladeedu weynaato may magteedu dee sii yaraatay eeg waa tanaad iminka maskaxda kaaga yaro wareegaysa oo markay musiibadeedu badatay ayuubay magteedii yaraatay miya ninkiina uu u dhiibay oo wuxuu idhi haakada sunatu yabna akhi sunnaha nebigaa sidaasee la qabso aniga sabab hay weydiinin iyo cille diinta sideeda ku liq buuri xikmad iyo haraadhaadini sababo kale addoonku waa inu cala ra'si walcayn wixii daliileed sugma qaataa un adeer sunnu waa saas buuri ama ha we- ha u weynaata ama ha u yaraata marka huluska diyadeedu waa saas intaa ay ka yar tahay way wada soconayaan laakiin haddii intaa gaadho lix iyo toban marka kor u dhaafo way kala barhmaysa waxaa laga yaabaa in shay marka hore u badnaa marka dambe dhibaatadu sii badato uu yaraado oo dee tanaafus bay gelay marka waynu sheegnay xor iyo addoon gaal iyo islaam lab iyo dhadig waa laba noocood makta ka mid a ayuu xadiidkani sheegay makti gaalada iyo islaamka inaanay isku mid ahayn ay kala yarta waxaa kaluu tilmaamay in makti gabadhu tii ninka ay ka yartaa iyaduna diyat lmarati muslimatan kanat aw kaafiratan fahiya calaa nisfi min diyati rajul min ahli diiniha naqla ibnu cabdilbar wabnu lmundir ijmaca alculamaai calayh way isla waafaqsan yihiin culimada islaamku sidaa aimadaasi ijmaaca ay soo naqilayaan ijmaacuna wax sahlan maaha magta gabadhu inay magta ninka barhkee tahay laakiin waxay isku khilaafeen xagga qoonta qola waxay qaateen xadiidkan iminka aynu dul taaganahay ayay qaateen oo waa imaamu malig iyo axmed oo labada magood inay wada soconayaan ilaa huluska magteeda markay dhaafaan un ay kala barhmayso laakiin imaamu abu xaniifa iyo shaafici iyagu waxa ay ku tegeen in mar walba qudheedi iyo qoonteeduba kala barhka ma kala barhka ninka una yihiin ama huluha hataa may ahaan wa ama abu xaniifata washaafici fayarayaani anaha cala nisfi min diyati rajuli muطlaqa dahaba malik axmed ilaa ma dala calayhi hada alxadiid marka saas sida naskani xadiidkani saasuu tilmaamay caqlu ahli dimati nisfu caqli muslimiin diyat lmucaahid mucaahad nisfu diyat lxor caqlu lmar'ati milu caqli rajul caqligii la qabsato waa makta way kala barun bay ahaana waxay la mid tahay makta ninka xataa yabluqa jeero uu gaadho athulutha min diyatiha magteeda oo konton ahay uluskeeda ilaa la gaadhayo uluskeeda ilaa la gaadhayo lix iyo toban wixii dheeraad ahee faahfaahina kollay shuraaxda fiqiga ayaa usii faahfaahin badan وعn cمr بن شعyب عن أbيه عن جده رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu waxa uu yihi cqل شhبه الcمd mkta شhبه الcمdigu مغld waa mid adg waa mid la cuslaynayo مثل cqل الcمd mktii cمdiga oo kale la mid شhبcمdigana tilmaantiisa waynu soo walaa yuqtalu saaxibuhu shibulcamdiga saaxiibkiisa lama dilayo qofka shibulcamdi waxu dila lama dilayo halkaana khad wuu ka shabahaa halkaana camdiguu ka shabahaa wadalika an yanzuwa waa inuu dhufto ashaydaanu shaydaankiibaa dhufanaya qofkii gacantiisii hubkii ka saaraya markaasuu mid kale ku dhacay fatakuna dimaaun dhiig baa noqonaya bayna annaasi dadka dhexdooda fii kayri bakiinatin iyadoo naxli hore jirin iyo nacaybshiyo hore walaa xamli silaax hub la isu qaatayna aanu jirin xadiidkana wuxuu tilmaamay magta shibulcamdiga waxaa kaluu tilmaamay tilmaanta shibulcamdiga magtii shibulcamdigu waa muqallada way adagtahay laba siyoodba wa adag tahay geel iyo saddex meelood loo qaybinayo geel riman iyo afar jir iyo shan jir iyo kuwaas iyo iyadoon wakti dheer loo qabanayn labadaa dhinac wuu ka adagi dhinacna wuu ka fudud yahayoo waxa lagu leeyahay tolka halkii gacantiga ayaa lagu lahaa qofka geystay baa lagu lahaa laakiin kanshifuulcamdiga waxaa lagu leeyahay tolka iyo dadka xigtada ah dhinacaasna way ka khata ayuu ka shabahayaa buu kuuri dhan kalena khata'a wuu ka shabaha xadiidku uu sheegay oo dee isagu qisaas ma leh qisaas ma laha magtiisana waxaa lagu leeyahay sidii khata oo kale ee xigtada marka laba dhinacna shibulcamdi uu ka wuxuu ka shabahaya camdiga labana khata ah xagga waxa ka waajibaya marka la eego taasi waa mid waa tilmaantiisii taas ee waxaan leeyahay magtiisa xagga tilmaantiisa ayuu xadiidkani sii iftiimiyey waxa uu ku tilmaamay wadalika an yanzuwa shayطaan fatakuna dimaau bayna annaasi fii kayri baqiinatin walaa xamli silax shibulcamdigi wuxuu ku imanaya qofkii oo gacantiisii shaydaanku uu wax ka saaro hubkii biri way boodaa baa layidhi shaydaankuna hubka wuu adeegsadaa oo intaad wadwaddo wuu kula wadwadaa isaguna si aad dhibaato u geysato marka qofkii ama aad ku waabinaysay ama aanad islahaynba dil ayaa uu shaydaanku sabab u noqonaya asaa dilay iyadoo meeshii baqiina aanay jirin baqiina waxa weeye naxli hoose oo la isu qabay oo qofkan dilkiisa aada u qeestaysa iyo ka-ar iyadoonu jirin xamlu silaax iyadoonu jirinoo hub la iskala hortegay oo camdi loogu dagaalamayana aanu jirin waa accident dhibaato dhacday si aan loo qasin weye si aan loo qasin waa shibulcamdiga oo kaa wey macnaha qofkii waad u qasatay wax waxaad ula qasatay waxaan dilaynin sida qaalibka ah amaba shayga laftiisiibaa shaydaanku gacantaada ka fakiyey marka an yanzuwa naza macnaheedu waxa weeye wuu booday wuu booday marka an yanzuwa shayaan shaydaankii ayaa yuxarik waa ficil laasimu ka dhigaya laakiin mararka qaarkood de sidii wuxuu u yar wadaa waa inuu shaydaankii fitno ka abuuro meesha ka boosiyo hubka fariisiyo kale nasawtu cala shay idaa wasafta calayh nasawtu cala shay idaa wasafta calayhi markaad shaygii ku boodaa la yidhaha yanzuwa an yanzuwa shaydaan shaydaankiibaa meeshii kusoo boodayba oo jaaniskii ka faa'iidaysta oo qofkii aan islahayn wax dil ama waxaan wax ku dil ama meeshan ka dil aan islahayn buu ku sababay dhagartuu horseedka iyadoo aanay dadka dhexdooda aanay daqiina jirin daqiinaduna waa xiqdiga silaaxna aan la ysu qaadin iyo hub tilmaantiina wataa waa tacriifkiisii iyo wixii ka waajibaya shibulcamdiga ayuu halkan sheekhu saa u keenay wainamaa yanzu shaydaanu bisababi misaaxin aw lacib labadii qof oo ciyaarayay ama kaftamayay ayaa dhexdooda wax ka boodaya fayaxsulu lqatlu aladii lam yuqsad dil aan loo qastin baa dhacaya fatukawanu dimaa bayna annaas wallahu latiifu bicibaadi sidaa daraaddeed baa islaamkeenu uu diiday ama nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka muslimkaa inaan hubka lagu waabin ama qori ha ahaado ama seef ha ahaado ama bud ha ahaado waa xaaraan inaad qofka kaga nixiso hub adigoo la kaftamaya waa xaaraan wey qofka muslimkaa ka nixintiisaa la diiday dil iskaba daayo وعn بن cabاasi رadي الlه عanهma qاla qatla rajul rajula waa ficil iyo faacil iyo mafcuul isaba yaala qatla rajul rajula nin baa nin dilay xukunkunbayna khuseeye raggay ahaayeen iyo magacyadoodii de iminka halkan loola jeedeen عalى cahdi rasuuli الlahi salى الlahu عalayhi wasalam waktigii nebiga ayaa laba nin mid mid la dilay fajacala الnabiy salى الlahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu ka dhigay diyatahu kii la dilay magtiisii itnay cashara alfa labiyo toban kun ayuu ka dhigay labiyo toban waa qiimadii rawahu arbaca warajaxahu annasaa-i wa abu xaatim warajaxa annasaa-i wa abu xaatim labadaas iyagu waxay raajix ka dhigeen irsaalahu inuu xadiidku mursal yahay mursalna marar badan baynu dee soo tilmaamay baabkan sheekhu wuxuu kaga jawaabaya waxa sharcigu uu waajibiye haddii qof la dilo oo khata loo dilo ama shibulcamdi ama camdiba loo dilo oo dee qisaastii laga cafiyo mag la doonto wuxuu sharcigu waajibiye mageela unbaa mise wax kalaa barbar socda su-aashaasuu xadiidkani ka jawaabaya axaadiistii hore waxaynu kusoo maraynay waana qowlka raajixa ay sida uu yahay in waxa sharcigu uu waajibiye qisaasta ka bedela inuu yahay bad- geel inuu geel yahay geela asalah wixii kale berigaa hore la sheegay waxyaabo kalea jiri jiray berigaa hore oo looda iyo ariga iyo dahabka iyo lacagta intaasaa soo aroortay waktigii nebiga in magaha lagu bixiyey marka qolyaha qaarkood madaahibta qaarkood waxay qaateenba nicmooleydu saddex bay ahayd geel iyo ari iyo lo dahab iyo lacagna ku dar waa imisa shantaasi way isbarbar socdaanoo si siman bay u waajibayaan ila dadka ilaahay geel ma wada lahaye marka shantaa maadaama waktigii nebiga lagu bixiyey shantaaba shantaasi baa si siman u waajibaya oo la kala dooranaya oo qolo waliba ka ay si dhib yar u helayso magta ku bixinaysa laakiin qowlka raajixee axaadiista u badan yihiin waxa weeyaan in geela asalku yahay haddii isagii la waayona wixii gooyaa uun uu noqonayo ama lo ka gooya ama ari ama lacag iyo dahab marka sidaasoo xadiidkani waxa uu tilmaamayaa waktigii nebiga nin nin la dilay inuu labiyo toban kun oo dirham oo boqol halaad goynayay ma ka dhigay labiyo tobanka kun waxa weeyaan waa daraahim waa lacag taasuu tilmaamaya mursalkani qowlka raajixa waxa wey geela asala haddii la waayona dee raydkiis meesha ugu dhown baa la weydiin doonaa qiimihiisa hada aladi fiiha ana nabiya wadda alqatiila bilfida wahiya itna cashara alfa dirham fayakunu min adilati man yaraa ana alkhamsata kuluha sawa walakin yumkinu xamluhu biannahu lam yakun cinda aljani ibnu fi lwaqt geel baanu lahaynoo saa darteed baa xaggaa loogu rogay marka innaga haddii dee dadku magti kala qaadanayo meelo kaleba ha jooge waa in la idhaahdo geelu intuu maraya hasha qiimaheeda oo aan laga been sheeginu ama dahaba lagu kala qaato ama lacag ama ari ama lo ama ilaahay idankii raashinba waxase weeyaanu qiimaha saxda ahun in laga qiyaas qaato geela qaar baa laga yaabaa inay laba milyan iyo sideed boqol qaar baa saddex milyan lagu sheegaa kuwa u hooseeya geela ee nirigta yar ee dee laba jirka ah ee aylaweynta ama iska urta buuran baaba laga yaaba inaan toddoba boqol meelahaas toddoba boqol dee afaragekooda ama isku celcelis daalacnaasinku intuu noqonaya saddex milyan iyo toddoba boqol haddii saddex toddoba boqol laga dhaqaaqo halkii uhooseysa korankii iyo neefkii la gowracayay qaliinka ahaa ee hilibluhu qalayo weynaa ee beeraha daaqayay saddex milyan uu yahay bal halkay isugu imanaya afaragekooda waa imisa dee ma laba milyan ba laba waa lacag aada u badan lacag aada u badan aynu uga jeednayn dhowr boqol oo dollar meesha halkan innaga maxkamadduna shan boqol oo kun bay u qadartay dadkuna markay isa si yara harowsadaan labiiyo saddex iyo waxaa saaba isla tagaa siday odayaashu isula rafanayaan dabeedna miskiin dhan oo la cawaray oo khalaas taagan ayuunbaa marka geelii badnaa in loo xaqay la isugu celiyo wax yar unbuu soo baxayaa intii dhakhtarka lagu geeyeyba ah maba safrayaba markaa ilaa uu kii kala dila isna ama uu dhaawaco a mar haddii waxba isiin waayo waan ka goosanayaa buu odhanaya marka amnina sugmi maayo cadaaladina jiri mayso laakiin si la isaga daayo dhibaatada dadku uu geysanayo oo qofku uu dareemo waxa uu geysta culayska ka fuuli doona liyaduuqa wadaala amri tallaabaduu qaadaya culayskeeda si uu u dareemo waa in halkaa loogu dhuftaa sharcigu uu qabtay qaar baa ku odhanaya odayaasha oo see loo kala baxayaa dee oo sead u kala baxaysa haddii dadkii waxba isa siin waayo la isdilo uun see loo kala baxaya hadhow haddaba adigu xalkaagu wuxuu noqday in la isdilo waxba la isa siinin see loo kala baxaya haddii aad diiday sharcigu diid وعن أبي همسة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال ويني ومعي ابني إلى أن كي إلى السعودة فقال مركا النبي قوحوا يقولي من هذا وريال كان كل السعودة محوها فقلت وحال ابني وإلى كي أشهد به وباقر يا الله وأنكو كالصونة وإلى كي يقول نارو أنكو كالصونة وأنكشك السنين أشهد به ومعناها فقال وحول أما أي حقا من هداني شدين وأما أي تبي معنى ألاوين قطعي ama ay xaqan ama waxa dhab ah inahu arrinku waxa uu yahay laa yajni calayka walaa tajni calayh laa yajni calayka adiga dhibkuuma soo jiidayo walaa tajni calayh adiguna dhibaato uma soo jiidaysa luqadeennii haddaynu ku hadalno laa yajni calayka isagu kuma godob kuma keeni karo walaa tajni calayhi adiguna godob uma keeni karo isaga laguma qabsado wuxuu geysto adigana laguma qabsado waxaad geysatay isaga xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa walaa taziru waasiratun wisra ukhraa islaamku wuxuu ka taagan yahay dhibgeysta isagunbaa dhibgeystaa wuxuu si kale haddaynu udhigno dee dhisaynaya aanada aanada dee ilkaha inaga riday ee indhaha inaga ridaynu garanayno ee reer hebel iyo kanayn suxiga ah iyo keebaa laga dilaa ee ka dhaqaaqaya sidii sumalkii weynaa halkaasi buu deeriseeyey marka wuxuu ihi inankaagu ha- weligaaba ha kugu banaanaado weligaaba jeclow adiguna uma godobaystin isna kuuma godobaysne kiina waxgeysto sidiisunbuu islaamku ula xidhiidhaya aakhiriya adduunyadaba ilaahayna meel qurunbu qofkunbuu la xisaabtamaya annaguna haddaanu madaxda muslimiinta nahay qofkii waxgeystun baanu la xisaabtamayna laakiin ku kale isxigaan iyo ku ay isdhaleen uma xisaabtamayno marka lasoo ururiyo macnaha xadiidka si yar rakiika abuu dhigan yahay oo waa sidaa wey marka waa wax aada iyo aada u cajo badan in qofkii marka uu taa ogaado markuu taa ogaado qofka dhibgeystaha inaan isaga loo qabsanayn dhibgeystiibuu soo tilmaamaya odhanaya war waa kana qabta ilaa waxyaabaha qaarkood oo loo qaban laayahay mujrimka waxaa ka mid a dee kollay kol haddii lagu dilayo mujrimka iska raac kollay kol haddii reer hebel aanay adiga iyo kan wax dila idin kala saarayn dee la soo safo meelaa ka wada dagaal gasheenay laakiin markuu ogyahay qof waliba ka waxgeysta in loo qabanayo dee mujrimka reerkooda wuu tilmaami lahaa wallahu aclam